tan iyo burburkii dalka waxbarashada aasaasiga ah inteeda badan waxaa gacanta ku hayay hay-ado samafal ah iyo kuwa gaar loo leeyahay halka kaalinta dowladana ay ka marnayn balse ay aada u kobnayd qaar ka mid ah dhallinyarada waxbartay ee ku nool degmada dhooble ee gobolka jubbada hoose ayaa ku baaqay in la taageero waxbarashada degmada magacaygu waa cali faarax yuusuf waxaan ahay dhallinyarta waxbaratay ee ku nool degmada dhoobley waxbarashada dhoobley hadda sanadadii hore markii loo fiiriya hadda aad bay u fiican tahay sanadadii hore waxaa la dhihi karaa kama jirin sida jaamacadda oo kale iskuullada dugsiga sare ah taya magaranaysa ay aada uma badnayn oo yaraayeen hadda laakiin waxaa la dhihi karaa dugsiyaashii iskuulladana aad bay u bateen jaamacadana way yeelatay laakiin heerkii la rabay iyo sidii la rabay ma aha tayadeeda iyo magaranaysaa macallimiinta hadday tareeri noqoto iyo magaranaysaa hadday noqoto qalabka sidaa magaranaysaa haddii la dhaho qalabka hadda braticalka oo kale ee lagu dhiga maadooyinka chemistriga lagu bixiyo kombyuutarka waxyaalahaas hadda ma laha marka steb steb iyo hadda ku socotaa oo magacaygu waa xafta xasan cabdulaahi qaabka loo tayeyn lahaa waxbarashada degmada waa in la helaa iskuul qalabaysan kaasoo leh macallimiin tayaysan oo sahli karaan bay-aad ilmuhu wax ku dhiganaya inay noqoto bey-a u diyaarsan waxbarashada macallimiintuna noqdaan macallimiin u leh khibradda inay wax baraan macallimiintaasna waxaa lagu heli karaa sidaasna waxaa lagu heli karaa waxbarashada lagu tagen karaa in macallimiinta ayagana tababar dheeraada la siiyo waayo macallimiin tayaysan ayaa soo saari karto waxbarasho fiican oo tayo leh